haweenka soomaaliyeed waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin lafdhabarka bulshada iyagoona ku suntan doorka kala duwan oo ay ka qaataan horumarinta bulshada sida nabadeynta xalinta khilaafaadka iyo isku dhiirigelinta haweenka dhexdooda guddoomiyaha haweenka gobolka jubbada hoose faadumo aadan ayaa sheegtay in ay jiraan dadaallo lagu dhiirigelinayo haweenka reer jubbaland gaar ahaan kuwa ku nool magaalada kismaayo dhiirigelintaas oo taabanaysa dhinacyada ganacsiga iyo waxbarashada sugaynay haweenka ama ururada haweenka ama haweenkan hadda aan joogno ee gobolka jubbada hoose waxyaabaha ay uga qayb qaadan karaan wax kastoo markaas ka hor imaada haweenka waxaa marka hore haweenku way isku duugan yihiin hadda tafaraaruq hadda ma jiro gabdhaha dantooda ay wada garteen hadda inay shaqeeyaan ganacsadaan waxbartaan diinta bartaan iskuullada iyo jaamacadaha bartaan intii markaa aan fahmina wacyigelin baan u samaynaa inay gabdhaha meel soo gaaraan adduunka waxaa waxa lagu gaaray sidiisa waa aqoon mid diineed iyo maadii intaba ilaa ay gabdhaha gaaraan inay gacadsadaan oo dhaqaale helaan waayo waxaa gabdhaha ay maanta dib u dhaca u keenaayo oo shaqa raadsiga iyo kulli waa dhaqaale la-aan marka gabdhihii hadday xagga aqoontana iska dhisaan xaggana dhaqaalaha iska dhisaan waxay qaban karaan inay amniga ka shaqeeyaan inay siyaasadda ka shaqeeyaan inay dalka u shaqeeyaan dibudhiska ka shaqeeyaan dalka waayo haween hadduusan jirin marka horeba allaha subxaanahu watacaala u talagalay haween la-aan adduunka markii nabi aadan la abuur waxa lagu xejiyay haween buu ahaa ilaah baa qadiray marka hore inay haween ka shaqeeyaan ma ka shaqeyno annaga waa xun ma ka shaqeyno waxyaabaha dhibaatada u keenaya haweenka kama shaqeyno waxaan ka shaqeynaa haweenka si hore uu socon lahaa meeshii shalay aan kasoo bilaabno maanta ma joogno waxaan joognaa meel fiican oo gabdhihii dhammaan ay waxbarashadii heer fiican ka gaareen ay aqoontooda heer fiican ka gaareen ganacsigooda iyo ay ka gaareen wasaaradda haweenkana barnaamijka wax badan bay ka qabatay intaa waxaan kusii boorinaa idan inaan ka dhisno xagga dhaqaalaha oon cid kasta loo xagan karo loo soo lo aado oo gabdhihii ay ganacsigooda horumar gaaro ganacsiga ay bartaan meel hoose ay kasoo bilaabaan si ay u gaaraan ganacsigooda meel fiican u gaaro macaan markii ugu horeysay oo guddoomiyaha haweenka gobolka jubbada hoose ay ka hadasho muhiimadda ay leedahay in haweenku ay noloshooda ka maareeyaan ganacsiga sidoo kalena ay waxbartaan